ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa sagaalka bisha safar sanadka kun afar boqol afartan iyo afarta hijiriyada qodobada maanto isniina barnaamijkan idinkugu soo gudbin doona waxaa ka mid ah dhulgariir ku dhuftay dalka shiinaha tahriibiyaal ku dhintay doon kula degtay webi mara dalka mexico xukuumadda jaad oo xabsiga dhigtay in ka badan boqol ruux oo ka tirsan mucaaradka waddankaas qaaradda yurub oo ay soo food saartay xaalad xagga tamarta ah iyo midooda yurub oo kulan ka yeelanaya maalinta jimcaha duqaymo ruushku ku garaacay qaybo ka mid a dalka yukrain iyo hooyo suuriyaan ah oo lix ka mida wiilasheeda ay dileen ciidamada nusayriyada oo wacad ku martay inay ku taagnaan doonto dhabbaha jihaadka qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka wararka ka imaanaya waddanka kanada waxay ku waramayaan in dalkaas uu martigeliyay dhowr weerar oo loo adeegsaday toorrey booliiska dalka kanada war uu soo saaray wuxuu ku sheegay in howlgallo toorey loo adeegsaday oo ka dhacay deegaano ka tirsan koonfurta waddanka lagu dilay toban ruux sidoo kalena lagu dhaawacay shan iyo toban kale ra-iisul wasaaraha dalka kanada justin trudu ayaa war uu soo saaray wuxuu ku tilmaamay in weerarada dhacay ay ahaayeen kuwo argagax badan oo laga naxo qoraal kooban oo barta twitter-ka soo dhigay wuxuu ku sheegay in weerarada ka dhacay gobolka saskatchewan ay ahaayeen kuwo argagax leh isagoona sheegay inuu aada uga fakarayo dadka weeraradaas ku waayey dad ay jeclaayeen iyo kuwa dhaawacyadu soo gaareen saraakiisha booliiska dalka kanada oo shir jaraa'id warbaahinta u qabtay waxay tilmaameen inay jiraan dhaawacyo kale oo aanay booliisku tiro koobin kuwaasoo heerka dhaawacyadoodu ahaa mid fudud islamarkaana iyaga qudhooda aaday isbitaalada caafimaadka ilaa ay haatan ciidamada booliiska waxay raadinayaan laba ruux oo la rumaysan yahay in iyagu ay ka dambeeyeen weeraradan ka dhacay gudaha waddanka kanada ee dhaliyey dhimashada toban ruux iyo dhaawac shan iyo toban kale mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weeraradan weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa xaalad culus ayaa soo food saartay qaaradda yurub kadib markii dowladda ruushka dhowaan si lama filaana ay u jartay dhuuntii shidaal kageyn jirtay waddanka jarmalka jimcaha soo socda ayaana lagu wadaa in wasiirada arrimaha dibadda ee tamarta ee dowladaha midooda yurub ay kulan ku yeeshaan magaalada bruxel ee dalka beljimka warbixin ku aadan qodobkan iyo duqeyme ciidamada ruushka ku garaaceen qaybo ka mid a waddanka yukrain waxaa soo jeedinaya maxamed daahir saamaynta dagaalka ruushka uu ka wada dalka yukrain ayaa marba marka ka dambeysa sii xoogaysanaysa marka laga hadlayo qaaradda yurub oo uu dhaco dalka yukrain dowladaha qaaradda ayaana ku howlan inay helaan badiil ay kaga maarmaan shidaalka uga imaanayay dalka ruushka oo lagu tiriyo inuu kaalmaha hore kaga jiro dowladaha adduunka u dhoofiya gaaska maalintii axadda qaybaha dalka yukrain ay ka haysato ruushka waxaa si ku meel gaar ah uga go'ay korontada inkastoo markii dambe ay soo noqotay haddana khubarada tamarta waxa ay sheegayaan intani ay tahay calaamad muujinaysa in yurub iyo yukrain ay lugaha la galeen marxalad kala bax ah oo hor leh oo la xidhiirta xagga tamarta deegaanada uu ruushka ka haysta yukrain waxaa ku yaala warshadda korontada ee ku shaqaysa tamarta nucleerka taasoo lagu magacaabo zabarujiya waxaana shaqaynaya oo keliya hal tamar dhaliye halka markii hore ay shirkadu lahayd ugu yaraan lix tamar dhaliye dhuuntii keliya ee shidaalka uu ruushka ku gaarsiin jiray dalka jarmalka ayaana gebi ahaan la xiray dagaalka yukrain iyo doodaha ka taagan dhuumaha shidaalka qaaday iyo si guud mowduuca tamarta ah ayaa u muuqda in ay yihiin labada arrin ee haysta ra'yu caamka guud ee reer yurub ruushka ayaana ku cadaadinaya reer galbeedka iyo yurub shidaalka xaggiisa ka yimaada halka reer galbeedka horay cunaqabteeno dhowr ah oo xagga dhaqaalaha ugu soo rogeen dalka ruushka dhowaan wafdi ka socday hay-adda tamarta adduunka ayaa booqasho ku tagay shirkadda zabarujiya tallaadada ayaana lagu wadaa wakiilada ka socday hay-adda ay qaramada midoobay daalacsiiyaan waxa ay ku soo arkeen booqashada ay ku tageen shirkadda nucleerka ee zabarujiya taas oo ay gacanta ku hayaan ciidamada ruushka ee dagaalka kaga jira dalka ukrain kulan midkaasi la mid ah ayaa lagu wadaa in jimcaha soo socda xarunta midooda yurub ee bruxel ay isugu yimaadaan wasiirada tamarta ee midooda yurub kuwaasoo ka wada hadli doona culaysyada xagga tamarta la xiriira ee soo wajahay qaaradda wixii ka dambeeyey markii ruush ku jaray dhuumaha shidaalka gaarsiin jiray jarmalka sidoo kalena uu la wareegay shirkadda zabarujiya ee dalka ukrain taasoo qarka u saaran inay shaqada joojiso midowda yurub ayaa tilmaamaya in suuqyadii korontada ee qaaradda uu gebi ahaanba qarka u saaran yahay inuu shaqada joojiyo haddii aanan la helin xal muuqda oo soo degdega kaasoo looga maarmi karo shidaalka ruushka ama ugu yaraan wadaxaajoodyada ballan la galo butin tusaale ahaan dalka faransiiska oo ka mid ah waddamada midowda yurub ayaa sicirka korontada waxa uu toban ku jibaarmay qiimihii horey lagu kala iibsanayay taasina waxa ugu wacan naqsiga ku yimid shidaalka ruushka ka imaanayay ee soo gaaraya yurub axaddii aynu soo dhaafnay ayaa qaybo badan oo ka mid ah mandiqada ay ku taalo warshada zabaruujiya waxaa ka go-ay korontada mas-uulka dowladda ruushka ugu magacaaban mandiqada ayaana sheegay in meelaha ay korontada sida kumeelgaarka ah ay uga go'day ay ka mid tahay magaalada maryobaal magaalo xeebeedka khayrosoon ayaa sidoo kale ka mid ah meelaha koronto la-aanta laga soo sheegayo kana mid ah magaalooyinka waaweyn ee dalka yukreen dowladda ruushka ayaana tilmaamaysa inaanay jirin duqaymo cusub oo lagu beegsaday shirkadda balse weli ay jiraan saamaynta ka dhalatay duqaymihii hore dowladda yukrain uga geysatay nawaaxiga warshadda sida ay tilmaamayaan mas-uuliyiinta dowladda ruushka maamulaha guud ee hay-adda tamarta adduunka ayaa war uu soo saaray waxa uu ku sheegay in shirkadda zabaruujiya ay joojisay wax soo saarka korontada sababo ku aadan cilad ku timid mid ka mid ah tamar dhaliyaasha korontada gaarsiin jiray qadadka korontada wuxuu intaa ku daray in hal tamar dhaliyo uu hadda si wanaagsan u shaqaynayo kaasoo loo adeegsanayo korontada iyo dabka lagu isticmaalayo gudaha shirkadda ee loo adeegsanayo badbaadada iyo xitaa deegaanada iyo xarumaha ganacsi ee u dhow xarunta shirkadda ciidamada ruushka ee ka dagaalamaya dalka yukrain ayaa la wareegay xarunta shirkadda nucleerka ee zabaruujiya taasoo lagu tilmaamay inay tahay shirkadda ugu weyn ee ku shaqaysa tamarta nucleerka ee yurub bishii maarso ee sanadkan ilaa iyo haddana waxaa shirkadda ka howlgala shaqaalihii yukrain u dhashay ee horeyba uga shaqaynayay maamulaha hay-adda tamarta adduunka ayaa tilmaamay in talaadada ay ku rajawan yihiin in wafdiga ka socda shirkadda ee booqda shirkadda ay soo bandhigaan natiijada socdaalkooda iyo wixii indhahooda ay ku soo arkeen khamiistii lasoo dhaafay ayuu wafdigu gaaray xarunta shirkadda isagoo ka gudbay aagga furunta hore ee ay isku hor fadhiyaan ciidamada ruushka iyo kuwa yukrain inkastoo aanu cidina eedda saarin marka laga hadlayo dhinacyada ruushka iyo yukrain wuxuu mas-uulka u hadlay hay-adda tamarta sheegay in waxa ugu weyn ee walwalka ku haya ay yihiin badqabka shaqaalaha shirkadda iyo in shirkadda si wanaagsan u wadato howsheeda mowduuca la xiriira tamarta korontada ee yurub ayaa weli mugdi badan la gelinayaa waxaana shirkadda gasbarom ee dalka ruushka ay sheegtay inay dib u bilowday in shirkadda ay shidaalka gaarsiiso dalka jarmalka kadib saddex maalmood oo uu hakad ku jiray dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya dalka yukrain ayaa tilmaamaya in duqaymo xoogan ay habeenkii xalay ciidamada ruushka ku garaaceen magaalada mikolif ee koonfurta dalka yukrain duqaymahaasi ayaa nagaysan khasaare nafeed balse waxay dhaliyeen waxyeeloo gaartay dhismayaal iyo guryo ay dad shacab ah ku noolaayeen magaaladan iyo deegaanada ku xiran ayaa toddobaadyo xiriir ah waxa ay wajahayaan duqaymo xoogan oo uga imaanaya ciidamada ruushka sabtidii lasoo dhaafay ayaana duqayn loo geystay magaalada waxaa ku dhintay lix ruux oo uu cunug yar ka mid ahaa الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa nafurka iyo tadxiyaadka ay samaynayaan shacabka suuriya waa mid aan halkan lagu soo koobi karin waxaana muslimiinta halkaas ku dhaqan in ka badan toban sano ay ku jiraan kacdoon jihaadi ah oo ay kaga soo horjeedaan nidaamka nusayriyada ee talada waddankaas xoogga ku haysta islamarkaana taageerada ka helaya dowladaha ruushka iyo iiraan haddaba warbixin ku aadan qisada hooyo suuriyaan ah oo lix ka mida wiilasheeda ku weysay kacdoonka waddanka suuriya waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan si la mid ah buuraha taagan ee aanay ruxin dabaylaha waxay wasiila ummu moxamed sagootisay wiilkeedii lixaad oo ay dileen ciidamada nusayriyada ee dalka suuriya kaasoo lagu magacaabo kalduun azacbi ahaana hogaamiye maxalli ah oo horbooda kooxaha mucaaradka ee ka howlgala koonfurta suuriya gaar ahaana gobolka darca tan iyo sanadkii laba kun koob iyo tobanka oo uu dalka suuriya ka bilowday kacdoonka shacbiga ah waxay hooye wasiila ummu moxamed sagootisay lix ka mid a carruurtii ay dhashay oo ay dileen ciidamada nusayriyada halka uu aabbahoodna u dhintay murugada iyo qalbi qaracanka uu ka qaaday wiilashiisa dhintay khalduun azacbi oo soddon iyo sagaal jir ah iyo shan kale oo saaxiibadiisa ah ayaa dhowaan ciidamada nusayriyada waxay ku dileen jiidda koonfureed ee magaalada darca kadib markii ay u dhigeen kamiin culus xilli ay ku sii jeedeen magaalada dafas iyagoo kasoo noqday kulan ay la qaateen mas-uulka amniga caskariga ee gobolka ugu magacaaban nusayriyada oo ay kala hadlayeen xabajoojin la dhex dhigayo kooxaha mucaaradka iyo nusayriyada muuqaal lagu baahiyey baraha internetka ayaa muujinaya hooyada dhashay kalduun oo u ducaynaysa wiilkeeda islamarkaana ballan qaadaysa inay ku taagnaan doonto waddadii ay ku baxeen wiilasheeda lixda ah oo ah la dagaalanka nidaamka nusayriyada ee xoogga ku haysta suuriya dhibaato ba-anna u geystay muslimiinta ahlu sunnaha mu-ayid azacbi oo ilmo adeer la ah kalduun iyo walaalihiisa kale ay dileen ciidamada nusayriyada ayaa xaqiijiyey in qoyskan ay weligood kasoo horjeedeen nidaamka nusayriyada ayna xitaa xubno badan oo iyaga ka mid a xabsiyada la dhigay ka hor inta aanu dalka suuriya ka bilaaban kacdoonka khalduun azacbi ayaa sanadkii labada kun iyo sagaalka waxa uu dhowr bilood u xirnaa nidaamka nusayriyada iyadoo lagu eedeeyey inuu kasoo horjeedo dowladda waxaana markii uu kacdoonka ka bilowday dalka suuriya uu ka mid noqday dadkii ugu horreeyey ee hubka qaaday weerarkii ugu horreeyey ee lagu qaado bar kontarol oo ay darca ku lahaayeen ciidamada nusayriyada ayuuna ka qayb qaatay howlgalkaas oo lagu soo qabtay tiro ciidamo nusayriye ah qofkii ugu horreeyey ee ay dilaan ciidamada nusayriyada kana mid ah carruurta ay dhashay wasiila ummu moxamed waxa uu ahaa muniif kaasoo ku biiray ciidamada loogu magacdaray jeyshul xur ee ka dagaalamayay koonfurta suuriya wuxuuna ka qayb qaatay howlgalkii ugu horreeyey ee militari oo gobolka lagula galo nusayriyada weerarka kadib ciidamada nusayriyada ayaa soo weeraray xaafadda muniif ee ay ku noolaayeen hooyadii iyo aabihii ciidamada nusayriyada ayaana afduubtay aabbaha qoyska iyo wiil lagu magacaabo adham taasoo qasabtay in muniif uu maxaabiistii nusayriyada uu kasoo qabtay ku beddesha aabihii iyo walaalkii gacanta lagu dhigay laba bilood kadib howlgalkaas ciidamada nusayriyada ayaa dilay muniif xilli uu ku sugnaa beero ku yaala duleedka magaalada dafas howlgalka dilka ah waxaa hogaaminayay lu-ey al cali oo ka mid ah saraakiisha nusayriyada wiilkii labaad ee ka mid a qoyska islamarkaana ay dilaan nusayriyada waxa uu ahaa adham kaasoo la dilay bishii agosto ee sanadii laba kun laba iyo tobanka waxaana uu dhintay xilli isaga iyo tiro ka mid a ciidamada jeyshul xur ay ka hortegayeen weerar ay nusayriyada ku doonayeen inay kusoo galaan magaalada dafas ee gobolka darca ee koonfurta dalka suuriya adham waxaa isna maalintaasi la dhintay wiil isaga la dhashay oo lagu magacaabo moxamed axmed sida uu tilmaamayo mu-ayidna waxaa la iskula duugay hal qabri intaas kadibna weerar kale oo ay soo qaadeen nusayriyada waxaa ku dhintay wiil kale oo iyaga la dhashay laguna magacaabo yuusuf guutooyinka jeyshul xuri ee xilligaasi ka howlgelayay magaalada dafas waxay kala ahaayeen guutada cibaaduraxmaan iyo guutooyinka fajrul islaam oo uu hogaamiyahooda ahaa kalduun azacbi oo ay dhowaan ikhtiyaaleen ciidamada nusayriyada kadib markii ay ku dileen kamiin shirqool ah xilli uu wadahadallo kula jiray saraakiil nusayriyada ka tirsan wiilka afaraad ee ay dileen ciidamada nusayriyada islamarkaana ay dhashay hooye wasiila ummu moxamed waxa uu ahaa moxamed kaasoo sanadkii laba kun iyo labaatanka ay dileen guuto amni oo taabacsan maleeshiyaadka nusayriyada taasoo lagu magacaabo abushaalbak shirqool iyo gacangelin ayuu ku dhintay moxamed sida uu tilmaamayo mu-ayid oo ilmo adeerla ah wiilasha lixda ah ee uu dilay ciidamada nusayriyada bishii julaay ee sanadkii hore ee laba kun koob iyo labaatanka waxay mar kale ciidamada nusayriyadu dileen wiil lagu magacaabo zaydaan oo ahaa yaraanka qoyska waxaana wiilkani lagu dilay dagaalo ka dhacay magaalada darca jasadka wiilkan iyo hogaamiye ka tirsan jeyshul xur oo lagu magacaabo mucaad ayaana waxaa qaatay ciidamada nusayriyada markii dambe ayaana waxaa lagu beddeshay meydka sargaal nusayriye ah oo ay kooxaha mucaaradka gacanta ku hayeen nafhurka qoyskan iyo duriyada ay dhashay wasiila ummu moxamed waxaa ugu dambeeyey dilkii loo geystay wiilkeeda khalduun azacbi kaasoo ina adeerkiisa mu-ayid uu tilmaamayo inuu ahaa lafdhabarta kooxaha mucaaradka ee xowraan iyo deegaanada hoos yimaada wixii ka dambeeyey heshiisyadii dhex maray mucaaradka iyo nidaamka nusayriyada shirqoolka lagu dilay hogaamiyahan ayaa ahaa in saraakiisha nusayriyadu ay diideen inay wadahadal la galaan qofaan isaga ka ahayn iyagoo dareemayay inuu yahay hogaamiyaha rasmiga ah ee kooxaha kacdoonwadayaasha maadaama uu kaalin weyn ka qaatay dagaaladii ballaarnaa ee ay muslimiinta koonfurta suuriya degan ku diideen in magaalooyinkooda ay soo iqtixaamaan ciidamada nusayriyada inkastoo uu khalduun diidanaa inuu wadahadal toos ah la galo nusayriyada isagoo fahmayay inuusan ballan lahayn nidaamka haddana waxaa ku qasbay aaditaanka magaalada dafas cadaadis uga yimid ehelada iyo dadka beeralayda ah ee magaalada dafas kuwaasoo ka cabsi qabay in magaaladooda ay xoog kusoo galaan ciidamada nusayriyada saraakiisha nusayriyada ayaa dadka ku nool magaalada dafas waxay u sheegeen inaanay marnaba wadahadal la gelaynin cid aan ka ahayn khalduun azacbi nidaamka ayaana doonayay inuu ka arguto khalduun maadaama dagaaladii uu ninkan hogaaminayay ay horseedeen in nidaamka iyo ciidankooda lagu soo jebiyo dafas iyagoo dullaysanna laga soo saaro kulankii labaad ee wadahadallada islamarkaana uu horseeday in nidaamku kasoo insixaaba hareeraha magaalada dafas ayaa ahaa mid lagu soo jaangooyey dilka khalduun iyo ragga la socday markii uu soo dhammaaday kulanka kuna soo jeedaan magaaladooda ayaa waxaa wadada kamiin ugu dhigay ciidamo ka tirsan nusayriyada goob ay adag tahay in gawaaridu si xawaaro ah ku maraan ayaana kamiinka la dhigay waxaana si gaar ah loo beegsaday gaarigii uu saarnaa khalduun azacbi kaasoo lagu dhiftay baalooto r b g ah khalduun azacbi ayaa ifka uga tegay saddex wiil oo lagu kala magacaabo cazaam aadam iyo zaydaan iyo gabar lagu magacaabo wasiila oo uu ku sameeyey hooyadiisa waxaana hooye wasiilo ay tilmaameen dadka aqoonta u leh in maalin maalmaha ka mid a aanay wiilasheeda u diidin inay ka qayb galaan dagaalada lagula jiro nusayriyada bilcagsina ay iyadu ku dhiiragelin jirtay inay ka mid noqdaan kacdoon wadayaasha oo ay difaacdaan dhulkooda
النار في حبل الوريد غير أن القلب رغم مصابه صابر لله يبكي في صمود كلما أبصرت وجهك باسما
hooye wasiilo oo keliya ma ahan hooyooyinka ku dhaqan dalka suuriya ee waayey xubno ka mid a qoysaskooda waxaana ka mid a hooyo lagu magacaabo xasana al xariiri oo dagaalka lagula jiro nusayriyada ku weysay saddex wiil oo iyadu dhashay sowjkeeda afar nin oo walaalaheeda ah iyo raggii qabay afar gabdhood oo ay iyadu dhashay waxaana lagu naanaysaa hooyadaas khansaa u xawraan nafhurka muslimiinta suuriya ee dagaalka kula jira nusayriyada uu hogaaminayo mujrimka lagu magacaabo bashaar al asad ayaa ah wax aan la soo koobi karin islamarkaana diiwaangelin lagu gaari karin waxaana koob iyo toban sano oo xiriir ah ay reer suuriya dagaal jihaad ah oo ay karaamadooda ku difaacanayaan kula jiraan ruushka iiraan iyo nusayriyada oo iskaashanaya inkastoo maraaxiil kala duwan uu soo maray kacdoonka suuriya hagardaamooyin adagna uu wajahayo ilaa haatanna dowladaha caalamka ay ku dadaalayaan fashilintiisa haddana hubka oo ay raganimadooda iyo wax iska dhicintooda ku xiran tahay weli gacanta ayay ku haystaan waxaana jira masaaxo aan sidaasi u badnayn oo ka madax bannaan gacanta nidaamka nusayriyada oo ay dadku ku haystaan amni iyo xasilooni lagu helay ku dhaqanka shareecada islaamka walow diyaaradaha nusayriyada iyo kuwa ruushkaba ay marar badan duqaymo ka geystaan kuwaasoo geysta waxyeello isugu jirta dhimasho iyo dhaawac اللهم فاشفي نفوسا هزها خبر من شامت سره مرأى مآسينا ما أعجب الحقد لا يرتاح صاحبه حتى يكيل الأسى في الألف مليون
الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه
وهجاج qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi ugu yaraan sagaal ruux oo tahriibaya allah ayaa ku dhintay tobannaan kalena waa la soo badbaadiyey kadib markii ay la qalibantay doon ay saarnaayeen oo ka gudbaysay mid ka mid ah webiyada ku yaala dalka mexico taasuu ku sii wajahnayn dhanka maraykanka sida ay shaaciyeen madaxda maraykanka ciidamada ilaalada xuduudaha ee dalka maraykanka ayaa bayaan ay soo saareen waxay ku sheegeen in falkan uu dhacay maalintii khamiista ee lasoo dhaafay kadib markii koox tahriibayaal ah ay isku dayeen inay kasoo gudbaan webiga ku yaala dalka mexico maraykankana kasoo galaan dhanka gobolka texas waxa ay intaas ku dareen in lasoo badbaadiya soddon iyo toddoba ruux oo kale kuwaas oo saarnaa doonta qallibantay waxaana saddex ka mid ah dadka dhintay meydadkooda soo helay ciidamada booliiska mexico halka lixda kalena ay heleen ciidamada maraykanka bayaan ka soo baxay ciidamada ilaalada xuduudaha ee dalka maraykanka ayaa lagu sheegay in weli ay socdaan howlgalle lagu baadigoobayo dad kale oo tahriibayaal ah islamarkaana uu jiro ixtimaal ah in lasoo helo meydad kale oo hor leh dhinac kale waxaa dhanka maraykanka laga soo celiyey konton iyo saddex ruux oo tahriibayaal ah kuwaas oo doonayay inay gudaha u galaan maraykanka halka soddon iyo sagaal kalena ay celisay dowladda mexico sarkaal ka tirsan ilaalada xuduudaha maraykanka ayaa u sheegay washington post in dadka ay doonyuhu la degeen ay u muuqdeen kuwii ugu darnaa ee sanado badan soo maray webiga garaandha ee ku yaala dalka mexico marinkanna way ka gudbaan tahriibayaasha ayaa waxaa lagu soo waramayaa in bishii lasoo dhaafay keliya laga celiyey ku dhowaad konton kun oo ruuxoo tahriibayaal ah kuwaas oo doonayay inay gudaha u galaan maraykanka dhanka kale midooda afrika ayaa ergey cusub usoo magacaabay howlgalka waxaa loogu yeero atamis ee soomaaliya war-saxaafadeed kasoo baxay ururka midooda afrika ayaa lagu magacaabay ergeyga cusub ee ururka u qaabilsanaan doona arrimaha soomaaliya muuse faki oo ah madaxa ururka a u ayaa sheegay in diblomaasi lagu magacaabo maxamed allamiin uu u magacaabay inuu noqdo madaxa ururka midooda afrika ee soomaaliya ninkan oo u dhashay dalka jusrul qamar ama komors ayaa horey usoo noqday wasiirka arrimaha dibadda ee dalka iyo safiirka komoros ee dalka masar ergigan cusub waxaa hortaalla muhiimad culus oo ah maareynta howlgalka fadhiidka noqday ee atamis kaasi oo loo asteeyey in lasoo gabagabeeyey sanada labada kun afarylabaatanka horaantii bishii abril ee sanadkan ayuu maxamed xuseen roble wareegto ku eriyey faransiisco madera oo ah madaxii midowda afrika ee soomaaliya dhanka kale dhulgariir xoogan ayaa ku dhuftay mid ka mid ah gobolada ku yaala dalka shiinaha dhulgariirkan oo cabirkiisu ahaa lix dhibic lix ayaa ku dhuftay gobolada buuraleyda ah ee shitwiin oo dhaca koonfur galbeed ee dalka shiinaha waxaana gobolkan uu marar badan sidaan oo kale martigeliyay dhulgariiro noocan ah sida ay tilmaamayaan wararka ka imaanaya gobolkan waxa uu dhulgariirkan baabi'iyey ilaa toban kilomitir oo ku yaala mid ka mida magaalooyinka dhaca gobolkan ilaa iyo hadda lama soo warin wax khasaare nafeed oo ka dhashay dhulgariirkan ku dhiftay dalka shiinaha dadka ku nool gobolkan ayaa sheegay in dhulgariirku kusoo noqnoqday mandiqada si gaar ah magaala madaxda gobolkaas ee shangadho mid ka mid ah haweenka ku nool gobolka ayaa warbaahinta u xaqiijisay in dhulgariirku uu ahaa mid aada u daran islamarkaana si weyn looga dareemay guud ahaan mandiqada bishii juun ee isla sanadkan ayay ahayd markii dhulgariir cabirkiisu yahay lix dhibic hal uu ku dhiftay gobolkan buuraleyda ah kaasoo sababay dhimashada ugu yaraan afar ruux iyo dhaawacyada tobanaan kale ugu dambeyn xukuumadda jaad ayaa xabsiga dhigtay in ka badan boqol iyo lixdan ruux oo ka mid ah mucaaradka dalkaas maxamed bashiir khaliil oo ka mid ah mucaaradka xukuumadda jaad ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada dalkaas ay labadii maalmood ee lasoo dhaafay dalkaas ka sameeyeen howlgalla raaf oo lagu xiray ku dhowaad boqol lixdan iyo afar ruux oo ka tirsan mucaaradka xukuumadda bashiir ayaa sheegayay in howlgalladan ay yimaadeen ka gadaal markii dadkan lagu eedeeyey inay abaabuleen banaanbaxyo ka dhanaa xukuumadda dalkaasi ka jirta isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in ciidamada ammaanka ay hareereeyeen xarunta xisbiga almukhaawiluun kaasoo goodoosan tan iyo maalintii sabtida halkaas oo aysan jirin cid ka soo bixi karta isagoo aada u caraysan ayuu xusay in si aad ah u cambaareynayaan dhammaan tasarufaadka wuxuushnimada ee aan geedka loogu soo gambanno ay qaadayso xukuumadda wuxuuna dalbaday in sida uu dhaqsiyada badan lagu sii daayo dhammaan dadka ku go'doonsan xarunta madaxweynaha xukuumadda jaad maxamed idriis dayib oo ka qaybgalayay kulan ka dhacay madaxtooyada dalkaas islamarkaana lagu maamuusayey heshiiskii dhowaan ay mucaaradka ku kala gaareen dalka qatar ayaa wuxuu sheegay in dhibaatooyinka hadda ka taagan dalkiisa ay saameyn ku yeelan karaan heshiiskaas khaliil low aa hogaamiye ka tirsan kooxaha siyaasadeed ee ka jira dalka jaad ayaa sheegay in wakiilada kiniisadda katholiga ay dhowaan ka baxeen fadhiga wadahadalada qaranka taasoo ka dhigan dharbaaxo cusub oo luminaysa qiimaha u lahaa shirkaas waa sida uu hadalka u dhigay wuxuu intaas ku daray in waxa hadda socda ay yihiin in laysku soo qasbo shirarka wadahadallada weliba si awood ah oo ay xukuumaddu isticmaalayso asaaliib handadaad iyo garaacista si loo meelmariyo fatro cusub oo uu xukunka dalkaas ku sii maamulo golaha milatariga ee hadda ka jira dalka jaada ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
guud ahaan intaas ayaanu kusoo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله